xildhibaanada golaha shicibka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaana weeladay kala fadhiga toddobaad kulinshii afraad kaasoo jandeji ahay ansixiyowkii dhaariyo kuubno guddiga madabbannaan ee xuquuqul-insaanka oo yah gudbiyday wasaaradda qoyska iyo horumaryowka xuquuqul-insaanka ee xukuumadda federaalk soomaaliya wasiirka wasaaradda qoyska iyo arrimo horumarinta xuquuqul-insaanka ee xukuumadda federaalk soomaaliya khadiija maxamed al maqsuumi iyo xildhibaanada golo shaabka la wadaagtay warbixinta hubno guddiga iyo waay aragnimadiyo yo markaas ku eesitiin iyo ansixiyaan golaha xuquuqul insaanka qaramada midoobay ayaa ku meelmarisay qaraar la afar iyo toban sideedii oktoobar labada kun labaatan iyo shan ayagoo si aqliyad leh dib ugu soo celiyay mas-uuliyadda soomaaliya kadib dadaalo diblomaasiyeed oo xoogan aan hormuud u ahaa mudane ku dooniyey iyo marweye maanta waxaa u xaqiijinaynaa ummadda soomaaliyeed hami ee inaga sugaayeen tali iyo markii xorriyadda qaadanay hamigaas oo ah helitaanka hay-ad si dhab ah u difaaca xuquuqdooda kor u qaada cadaaladda una hubisa in qof walba uu ku noolaan karo sharaf sinaan iyo xaq dhowr buuxa intaas kuriyadda xildhibaanada golo shicibka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo oodan qaadii xubno guddigii madabbannaan ee xuquuqul-insaanka iyo weliba haa ka ogolaatay boolafartilam xildhibaan hal xildhibaan yana ku aamusi iyo onan janawal diidi si uusi ka dhawaaqay guddoomiyaha golo shicibka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur madoobe boqol afartan iyo saddex xildhibaan ayaa odaysay hal xildhibaan waa aamusay diidda ma jirto boqol afartan laban waa ogolaadeen sidaa daraaddeed waa ansax guddiga waa la ansixiyay aada ku mahadsantihiin ansixinta kuriyad wasiirka wasaaradda qoyska iyo arrimo horumarinta xuquuqul-insaanka ee xukuumadda federaalk soomaaliya khadiija maxamed al maqsuumi iyo guddoomiyaha guddiga xuquuqul-insaanka ee golo shicibka ee baarlamaanka xildhibaan hawa sokor yanan kuma hadnagay xildhibaanada ansixinta guddiga aniga farxad weyn ayay ii tahay inaan maanta warkiina soo istaago idinkoo ansixiyey mise codkiina kalsoonihii siiyey guddiga madaxa bannaan ee xuquuqul-insaanka saad og tihiin soomaaliya waxay gaartay guul oo ah inay ayada riboodkeeda qorato informationkeeda adduunka laga ogaado gacanteeda ay ku qorato wasiiradda waa ka mahad celinaynaa meesha ay tagtay iyo ololaha ay gashay iyo dagaalka badnaay oo ku furmay iyo guusha ay keentay marka soomaaliya horay u socotaa way tallaabsatay annakana waxaana laga rabaa danta soomaaliya inaan ka shaqayno dhammaanteed maanta waa maalin taariikhi ah aada samaysan xildhibaanada sharafta leh waan iga mahad celinayaa ilaahna barakeeyo ummadda soomaaliyeedna ilaahu barakeeyo dhibaatada lagu jiro insha allahna waxaa u rajeynaa guddiga maanta la doortay oona la dhaariyey waajibaadkooda dastuuriga inay waasi sax ugu soo baxaan ee ummadda soomaaliyeedna xaaladday maanta ku jiraan inay ka saaraan ilaah idinkiisa u rajeyna insha allah gebagabadii habdhowraha golo shicibka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xildhibaan maxamed cabdulaahi xasan yaana kulanka ka dhaariyey guddiga lakacaansiga kulanka ee xuquuqul-insaanka ee goloshiibka baarlamaanka waxaan ku dhaaranaya magaca ilaahay ilaahay inaan xilkayga u guto inaan xilkayga u guto si daacada si daacada oo ay ku jirto oo ay ku jirto danta dalka dadka iyo diinta danta dalka iyo dadka iyo diinta dhowrada dastuurka qaranka dhowrada dastuurka qaranka دورنا دستور قرنك دورنا دستور قرنك يا شباب يا شباب دلك وطال يا شباب كلا دلك وطال هو ما تكون هم بليو يعني